sida aad sheegtay xaafada cabdile cawreere loo yaqaano ku taala degmada werliile ee gobolka banaadir ayaa saakii waxaa ka dhacday musiibo rabaani ah dabcan laba wiil oo dadka ay xaafada aada u garanayaan oo dhalinyaro ah oo daadoodu lagu sheegay labaatan jiro ayaa saakii waxa ay koronto ay ku dishay agagaarka masjidka loo yaqaano calinuur cagweyne amaba altooba ee dadka sida gaarka ugu yaqaanaan luuq cariiri ah oo kasoo horjeeda masaajidkaasi ayaa baalla ku yaalay mid kamid ah dhalinyaradaasi marka hore ku dhigtay kaa oo lagu magacaabo magaciisa lagu sheegay bilo nuur dheere iyadoona bilo nuur dheere markii ay korontada halkaa ay aada ugu dhegtay oo uu sii rafanayana wiilkaani kaleeto isagana gadaalka iga daba dhintay lagu magacaabay maxamed cabdiraxmaan oo isaguna meynaaskiisa loo yaqaana iswiimin oo dhalinta xaafadani aada u garanayeen oo islahaa wiilkaasi badbaadi ee dirta kasoo fuji ayaa waxaa la sheegay in isaguna goobta uu kula geeriyooday luuqaasi ayaa dadka xaafadai aada u garanayaan waa luuq cariiri ah oo qofka xataa markii uu marayo oo xataa laftrigiisa isdadbayo aanu si toosa u mari karin baallad luuqaasi afkiisa ku yaalay ayaa labada wiilba korontadooda ku xiriirsaneed ay ku geeriyoodeen allaha u naxariiso saaka aroornimadii ayana musiibadaasi ka dhacday iminka waxaan ku suganaha goobta mashaqada ka dhacday oo masaajidka calinuur caweyne altooba aana sidaa goob uga fogeen dabcanna waxay kamid tahay korontooyinka waayadii dambe magaalada muqdisho dadka ku leenayay oo musiibooyinka maalmihii dambe ka dhacay halkaasi dabcan wiilashaasi mid kamid ah ayaa waxaa la sheegay in uu isku dayay inuu halkaasi maro maadaama ay tahay luuq la maro islamarkaana luuqaasi asaaskiisa hore oo baallahaasi ku yaallo baallahaasna ay ku xiriirsan yihiin korontooyin sida korontooyinka beeko iyo sidoo kale koronto kale oo xaafada la yaqaan oo marshaalo la yidhaahdo labadaasi koronto ayaa ku xiriirsan baallahaasi waana baallo qadiimi ah oo naftikiisu aada u miriray oo qofka xataa haddii uu roobo dhaca xataa uusan isku biimeyn karin inuu halkaasi maro dabcanna luuqiyo ciriiri ah iyo baallihii oo afaaskiisa ku yaallo qofku waa mahoraan marka inuu markuu meesha marayo dabcan uu halkaasi cuskado amaba uu qabsado si uu halkaasi u maro baallahaasi oo korontooyinkaasi ku xiriirsanaayeen ayaana kaliftay in labadaasi dhalinyaro ay saaka ku geeriyoodaan waxaana la ii sheegay in mid kamid ah wiilka lagu magacaabo maxamed cabdiraxmaan iswimin oo weliba isagu ahaa wiilka keliya ciddiisa u dhaqdhaqaaqaya ee isagu nolol maalmeedka maalintii u raadin jiray aabihiisoo murugeysan ayaa goobta ku sugan oo isaguna nafsil ahaantiisa goobaha lixaadkiisa aan u dhamaysnayn oo isaguna waayeel iska ah dabcan waxay ka mid tahay mucjisooyinka maalmihii dambeba ka dhacay magaalada